bal waxaad faahfaahin guud ka bixisaa xaalka siyaasadda soomaaliya sida uu kula muuqdo waxaan salaamay ummadda soomaaliyeed iyo wariyaasha usoo taagan had iyo habeen inay ummadda wax u qabtaan hadda usoo laabto sanaan kadib arrimaha aad waxay ga weydiisay siyaasadda soomaaliya iyo sidai hadda uga garan tahay iyo meelaha ay hadda saaran tahay waxaan u kala qaadaynaa laba nooc soomaaliya siyaasaddeeda way cakarneed kow iyo sagaashan wixii ka dambeeyey ilaa haddana way cakaran tahay marba waxaana la soo marsiinaya heer heerkaas marka waxaa waaye mataqaanaa in aan annaga ummaddaas soomaaliyeed ayaa la rabaa in lagu jahawareeriyo lagu marar habaabiyo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo dalkoodii gacanaho gacnahooda lagala baxay maxaa keenaya marka sidee gacnaha loola baxayaa dagaal ayaa lagu wadaa dagaalka lagu wada waxaa weeye mid dilayo oo dhiigoo daasanayo mid aan mataqaanaa aan siyaasaddii in ay iyaga maahan cid kaloo jirto oo soo geli karto aysan jirin oo tarabuunaha iyaga ay saaran yihiin iyo mataqaanaa in waddankii loo tashanayo kow iyo sagaashankii ilaa hadda waa loo tashanayay waxaana looga taliyaa waddankeena annaga xalanay meesha la yidhaaho nin kastoo marka wasiir noo laga dhigo nin kastoo madax noo laga dhigo waa un waa marar habaabin maxane ummadda soomaaliyeed ceelna uma qadna cidna uma maqna ilaah ka sugo haddii marka aan kusoo laabsanta kale oo ah maanta siyaasadda siday u cakaran tahay ana cabdullaahi farmaajo iyo dowladda kusheeg dowladda ma ahan waa waqtigiis horta waa dhammaaday oo madaxweynihii gobolka banaadir aan dhaho wuxuu ku ekaa bis gobolka banaadir labada aqal oo la sameeyey aqalka hoose iyo kan sarena waxay ku ekaayeen in senataradii gobolka banaadir ay yihiin waqtigiisina wuu dhammaaday su-aasha meesha taala waxay tahay nin waqtigiisa dhammaaday ee aan rabin in wadankii uu ku wareejiyo ilaala cid imaanle sidaasee jal loogu wareejiyey wadankana asaga madaxka ma ahane qof kastoo yimaado madaxka ma noqonaya laakiin gobolka banaadir qofka xukumi lahaa afartii sanada qofkii imaan lahaa wuu diiday inuu ku wareejiyo maxaa keena marka su-aasha meesha taalo aniga aan qabo maxaa la rabaa marka in ummadda loo sheego maxaa abdullahi farmaajo maxaa ku wareejiyey kursiga kursigano ma asaa gatay ma wuxuu rabaa inuu ku qabsado dictatoriyad maya ummadda soomaaliyeed hal dhib ayay qabtaa halka dhib ay qabtay waxay tahay oo aniga aan arkay baahida ayaa badan baahida hadday badan tahay oo marna nalaga soo galay oday dhaqameedyada nalaga soo galay kow markii waddankaa loo tashanayay oo xalna intaan la imaan waxaa la soo xoojiyey oday dhaqameedyada kaaba qabiilada si loo siiyo i d dadka meesha lagala tashanaya waa iyaga qofkay keenaan ayaa la shaqaynaya dadka united nationka ah inta badan waxaa kusoo celisay marka loo tashanayay yaa u tashtay marka waxaa u tashtay waa kusoo wadaa adduunka arkaysid dowlad markay isku baaba'do intay isku baaba'in maxaa keena baaba'a waxaa keena heshiisya dhex maray dana gaar ahaaneed oo waddankeena laga lahaa ha noqdo dhanka batroolka ha noqdo dhanka macaadinta ku jirta ha noqoto in dowladdii kaliitaliya maxamed siyaad bare uu heshiis kula galay shirkada waaweyn shirkadaha markay howlahooda guteen kadibna uu yidhi aniga ayaa meeshaan yeerinayo digtaytka idinka yeerin maysaan waxaad idin siyaa qaadanaysaan haddii aad idaan irida ka baxan waagaas ayaa waxaa dhacday dadka taariikhdu yaalamu fiirinayn todobaatan iyo shantii in sheel shirkadda la yidhaahdo ay waddanka soomaaliya baastay markay wax soo saartay wasiiradii iyo wixii dhalka keentay iyo wixii ku jiro siyaad barrina wuu ku gacan seeray wixii marka meesha ka dhacaya waxay ahayd aadna sii haysan maysad waddankaan gacanteenu kusoo wareegi doonaa qofka annaka aad baan keensanaynaa haddaa annakana diiday horta waxaan rabaa inaad fahantiin shirkadda sheel ma aha shirkad xoog badan laakiin yaa xoogga siiyey waxaa daba taagan dowlada waaweyn ilaha weyn marka dadka dantoodii ayay ka dhex arkeen in soomaaliya ay nabad ahaan siyaad bare markii la riday kow iyo sagaashankii ilaa hadda waxay howlaa socdo waddanka waa laga shaqaysan haya annaga war uma hayno baahidii ayaan hayso waxaan isku haysanaa qabiil hebel waxaan isku haysanaa madaxweyne hebel kanaan isku haysanaa been baa noola sheegay waxa haysto waa united nationka waddankeena waxaa gacanta ugu jiraa xaalane dadka fadhiya united nationka ayuu gacanta ugu jiraa dalka doorasho ayuu gelayaa doorashadana sidaad la socoto waa laysku raacay inkastoo ilaa iyo hadda arinta doorashada aqalka sare ugu horeysa aysan qabsoomin bal muxuu kula muuqdaa mustaqbalka soomaaliya maadaama doorashadaasi ay dhacayso sidoo kalena aynu rajaynayno in madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday uu imaanayo ama xataa laga yaabo inuu isaga dib uu soo laabto waa su-aal fiican haddii aragtideeda aan ka hadlo doorashada waqtigeedii dhacay oo february eight inuu dhaca ayay sanadkan uusan qabsamin oo hadda lagu calaameeyey in octoober ilaa meelaha u dhici doono november ilaa december way gaari doonaan oo weli la hubin gaarayso ama ay danteeda ku gaarayso ama waddankeeda gacanta ugu soo noqonaya maaha waxaa lasii dhuminayaa in gacanteena uu ka baxo waddanka doorashada la sheegayana waxaa imaanaya qofkii markaa iinka wadaanta la bixin karaya dadka fadhiya xalane iyo gruubkan siyaasadda isku hirtinaya ee gobollada kala qaatay iinka inay madaxweyne yihiin isu haysta oo gobollada ay xukumaan sida puntland jubbaland dubai iyo mtaqaanaa hirshabelle iyo galmudug iyo meesha rabaan ka yimaado waqooyi galbeed iyo waxaa waxaa noola qeybiyey waxay tahay in nin kastaba la yidhaahdo madaxweynaha tahay marka waxa meesha ka socda waxay tahay intay dadkaa meesha maxraxa jooga ee rawaayadda loo dhigayo ummadda soomaaliyeedna waa waa dhammaanaysaa maalin kastaa la dilayaa waa dhiigayaan waa baahanayaan wax ay haystaanna ma laha marka siyaasadda ay hadda meesha ka socoto laleeyahay doorashaa la gelayaa walaalayaalow doorashada waa layska magacaabaya mahane maxaa loo dhihi waayey shacibka soomaaliyeed horta maxay doonayaan su-aashan intaysan imaan doorashada madaxweyne lagu raadiyo waxay ahayd in la yidhahdo shacibka soomaaliyeed muxuu horta uu doonayaa cid ka hadlaysa ma laha niman baa mas-uul laga soo dhigay waa nimankaa la idin sheegayo idea ayaa la siiyey ninkay keenaan oo lacag siiyey ayay meesha keenayaan dantiisa ugu joogaa meesha marka marka dan soomaaliyeed cid ka shaqaynaysa ma laha doorasho inta timaado dan soomaaliyeed ka shaqaynaysana ma taalo ninka imaanaya haddii ilaahay yidhaahdo qof horta imaanaya ilaah baa og ayaa ayaa asaga asaa asaa abuurtay laakiin waddankan wuxuu ku socdaa god buu ku socdaa shacabka gobolka banaadir canshuur ayaa laga qaadaa canshuurtaasna waxay ku dhacdaa koontada dowladda ama dowladda hoose ee xamar jidadkii ay burbursan yihiin meel walba biyaha yaallo dhiiqaa taalo bal maxaad ka leedahay arrimaha dadka ku dhaqan gobolka banaadir ee canshuur bixiyaasha ah ee aan wax ciimisa helin
horta mid aan aan aad ugu faraxsana haddana waa su-aal fiican maadaama aniga naftigeyga aan gobolka banaadir ka soo jeedo canshuurta la qaadayo waa mid haddii waddan xun yahay canshuurtiisa waa hal ama north ama south meesha rab ha ahaado raskaboodhaas caser canshuurta waa hal laakiin waa dowlad fiican oo dowlad sharciyaysan oo waddanka dhan kasbatay markay jirto laakiin hadda waxaa ii muuqata gobolka banaadir in uu yahay hooyadii naaskeedii la wada nuugayay ee haddana ummadda ku dhaqan dhiiggeeda sakan kasta la daadsanayo canshuurtaasna wixii wax loogu qaban lahaa gobolka banaadir lama geliyo boqolkii toban iyo shan ama labaatan haddii la geliyana waxaa qaato mataqaanaa dadkan idin sheegayo oo jababka loo buuxiyo laakiin laamigii isbitaaladii daryeelka guud ee ummadda ee gobolka banaadir waa gobolka ugu da- ugu tirada badan inta bini aadan degan oo idinkana aad ogtihiin in gobolka banaadir loo tashtay la qaybsaday ummadda ka soo jeedane aysan xaqoodii u doodi karin maadaama liida federaal baa tihiin gobolka banaadirna laba baal uu lahaa banaadir x banaadir waxay ahayd ilaa hirsh mataqaanaa hirshabeelle shabeelaha hoose isku dar ayay ahayd laakiin hadda maanta banaadir cidla ayaa loo dhageystay waxaa lagu qabsaday in lagu haysto qori caaradiis ee wixii ka soo baxane hadda waxaan weydiinayaa iyadoon doorasho jirin madaxweyne x oo waqtiisa dhammaaday siduu ku kordhiyey canshuurta siduu ku kordhiyey siduu ku kordhiyey in cashuur dadkii dhiigay in cashuur badan ka qaado ee nin aan dhiigaynin la siiyo ama dadka laga buuxsado taas aad iyo aad bay qad u tahay maana sii soconayso waxaan jeclahay in banaadir nama dhow ay imaan doonto dadkii banaadir ka dhashay ku dhashay in ay ku dhawaaqi doonaan banaadir state adiga waxaad ka mid tahay aqooyaaniinta inta badan xaaladda soomaaliya ee la socday marka arrimahan madaxda dowladda kuwa hadda joogo iyo kuwii hore usoo maray ma jiraan dad aa kala hadashay si xal loo gaaro ha waa su-aal fiican inta madaxweynaha hadda soo martay iyo ninka hadda meesha jooga ninkaas meesha jooga aniga isaga isla marad xamarna waa isu dhaqaanay waxaan nahay dadkii kusoo waxbartay canshuurtii hooyada soomaaliyeed canshuurtii aabaha soomaaliyeed lacagta laga qaaday ayaan soomaaliya iskuulaadnu kaga soo dhambaynay jaamacadna kaga soo dhambaynay iyo inaan dibadda ka aadnay anagoo xur ah oo basaboor leh laakiin waxaa foolxumo ah ninkii saas usoo tababartay waxaa lagu soo tababaray ee maanta kusoo noqday dhiigga dadka bini'aadanka ah ee dilaya ee cunayo marka waa jiraan dowlad dad madaxweynenimo soo maray oo ila soo xiriiray ama ha noqdaana wasiiro oo aan kula taliyey war heede war waxa aad samaynaysaan waxaan ku arkaa inay caloosha idin hor oraday adiga ifahma hadda caloosha inay idin hor oraday oo aad ilaawdeen waddankii iyo shicibkii haddii aad dadka u sharaxdo caloosha ayaa idin hor oraday ma waxaa ula jeedaa dowlado kaleenta ayaa dhaqaale idinkugu bixiyo haddii dadka u faahfahiso waa kuwa macninaya waa su-aal fiican caloosha waxaan ka wadaa caloosha biniaadanka hadday hor orado ma ka fikirayo cunugiisa iyo intuu dhalay iyo kama fikiraya tiisa keliya ka fikirayaa jeebkiisuu ka fikirayaa wuxuu calooshiis ku shubi lahaa ka fikirayaa dhulkuu gadan lahaa ka fikirayaa guriguu dhisan lahaa ka fikirayaa cid uu ka naxay mala kan dhiigaya ka dhimanayo kan daawada u baahan ciduu ka naxay mala dadka meesha joogo nin kastaba calooshiisa hor orada halkaas waa idinku soo celinayaa waxaan ka wadaa cid kasta jeebkeeda ayay u shaqaysanaysaa asaga maanta inta wada joogta waddanka imise nin oo madax ah ayaa intaasoo guri jeexday dhul jeexday oo ummadda soomaaliya xaq u lahayd dhulkaas iyo baahida jirto la ogyahay ayaa dhisanayaa gurya lacag badan lagu bixiyey sidee marka lagu keenay gabagabada maxaad kusoo gabagabaynaysaa maadaama xaalkii sidan uu yahay arrimahan aad ka hadlaysana xasaasi ay yihiin walaalkay aad iyo aadaan kaaga mahadcelinaya aniga horta waxaan dhihi lahaa afar iyo labaatanka saac intaan noolahay oo aan caafimaad qaban ugu taagnahay ummadda soomaaliyeed talada ha lagu wareejiyo xeeradana gacanta ha la wada gashto xeerada gacanta ha la wada gashto waxaan ka wadaa macnaheedu waxay tahay soomaali in ay dhulkeeda horta ka fikirto gacantii biyuu noogu jiraa may taladeeda ma leenahay may maxaa naga maqan marka waxaa naga maqan ma waxaa cunaa naga maqan mase dhulka ilaahay nagu abuuray ee soomaaliniman ilaahay noo siiyey ayaa gacanteeda ka baxay waxaan ku talinayaa walaalayaalow caqliga ha shaqeeyo caqliga ha shaqeeyo caloosha yayna hor ordin calool waxa lagu shubay waxaa la geenaya waa suuli walaalayaalow ummadda uma baahna dad caloosha ay hor orday waxay u baahan tahay dad ka fikirayo ka dhimanayo ka dhiigayo ka jiran ee la dhacayo injineer cabdirasaaq xuseen jt aad baad umaasan tahay